bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu ama bacdu qaala alnaadimu raximah llah wayuxmalu lmuطlaqu mahma wujida cala aladii bilwasfi minhu quyida famudlaqu taxriiri fi اlaymaani muqayadu fi اlqatli biliimaani fayuxmalu lmuطlaqu fi اtaxriiri cala aladii quyida fi اtakfiiri uma alkitaaba bilkitaabi khasasuu wasunaة bisunaةi tukhasasu wakhasasuu bisunati اlkitaaba wacagsahu istacmil yakun sawaaba wadikru bilijmaaci maqsuusun kamaa qad khusa bilqiyaasi kulu minhumaa qaala wayuxmalu waa la xambaara almulaqu mulaqa mahmaa wujida cala ladii kii ayaa lagu xambaaraa quyida la qayday bilwasfi lagu qayday oo minhu asaga ka ahaaday mulaqa waxaan kusoo guda jirnay kitaabka tasiilu turuqaat fii nadmi lwaraqaat si gaara baabkii khaaskaan ku guda jirnay baabkii khaaskaa sheekhu wuxuu soo gudageliyey baab usuuliyiintu intooda badan ay baab gooniya ka dhigaan arrintaasoo ah almulaqu walmuqayad almulaqu walmuqayad almulaqu walmuqayad uu soo gudageliyey maadaama taqyiidku uu nooc takhsiisa u egyahay ayuu khaaskii soo gudagelishay sheekhu raxmatullah caleyh marka wuxuu yidhi gadaalna wuxuu keeni doonaa waxyaabaha waxyaa lagu khasiso oo baabkii khaaskan weli ku guda jirnaa wuxuu yidhi marka wayuxmalu waa la xambaara almulaqu mulaqi mahmaa wujida mulaq iyo muqayad ayaa meeshaan lagu sheegay almulaqu fi luqati waa maxay waa almursalu istilaaxanna waa maa dalla cala alxaqiiqati bilaa qaydin maa dalla cala alxaqiiqati bilaa qayd almuqayaduna fi luqati waa maaquudun min alqayd wa did lmulaq istilaaxanna maa dalla cala alxaqiiqati biqaydin ka qowlihi tacaala fataxriiru raqabatin mu'mina maa dalla cala alxaqiiqati biqaydin ayaa la yidhahdaa waaye wuxuu yihi marka shiiku wayuxmalu lmulaqu mulaqi waa la xambaarayaa mahmaa wujida meel walba oo la helo ama si walba oo loo helo mulaqi labadooda midkii rabaa ha horeeye ama kitaab ha ku jireen ama sunna ha ku jireen waa la xambaaraa mulaqii cala ladii kii ayaa lagu xambaaraa quyida la qayday bilwasfi wasfiga tilmaanta lagu qayday oo minhu mulaqa ka mid ahaa maalan taxriiru raqaba ama qoorta xerayntooda marna kafaaro gudka qaar ka midana waa la idlaaqay oo fa taxriiru raqabatin bisa la yidhi waa mulaq markaas marna mulaqii saas ah waa la qaydo sifaa lagu qaydo fa taxriiru raqabatin mu'mina a la yidhi mu'minadu waa sifo raqabadii la sifaynayo marka midda mulaqa waxaa lagu qaydaa midda waxaa lagu qaydaa muqayadada ah yani mulaqa waxaa lagu xambaaraa muqayadadaa lagu xambaaraa muqayadadaa lagu xambaaraa waayahay oo sifada lagu qaydo meeshaan waa soo marnay hadda ka horna almulaq maca almuqayad lahu kama xaalaad arbacu xaalaad soo soo maanaa mar saas arbaca xaalaad weli arbacu xaalaad xaaladda koowaad an yatafiqa asababu walxukmu an yatafiqa asababu walxukmu xaaladda labaad an yakhtalifa asababu cagsigeeda an yakhtalifa asababu walxukmu xaaladda saddexaad an yatafiqa asababu wayakhtalifa wayakhtalifu alxukmu tan afraad u dambayda waa cagsiga tane an yakhtalif an yatafiqa an yakhtalifa alxukmu tii dambe maxay ahayd waayahay middii dambe oon sheegnay maxay ahayd an yatafiqa asababu soo ma wakhtalafa alxukmu tana waa cagsigeedii an yakhtalifa asababu wayatafiqa wayatafiqu alxukmu xukunkaas waafaqa intaas waa la fahma soo ma afartaa xaalu leeyahy laba xaal oo ka mid a culamada qaar ijmaacay kusoo naqliyeen xaaladda koobaad oo ah an yatafiqa asababu walxukmu an yatafiqa asababu walxukmu sababka iyo xukunku inay iswaafaqaan ijmac waxaa lagu soo naqliyey khilaafka culamada qaar hadday soo naqliyaana la yidhi khilaaf muctabara maaha in labadooda la isku xambaaraayo haddii sababka iyo xukunku ay midoobaan hadday sababka iyo xukunku midoobaan tusaale ahaan حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية الدم ما أنت ماشان ومطلق مقيد ما ديك آليل حرمت عليكم الميتة والدم يا إلهي سبحانه وتعالى والدم آيتك الإله وحليه سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا ديجي ما أنت معيشة المحل وقيدي مصفوح إنه يهديك ديجا شو ما ربضة ديج ربضات كأه markii xoolaha la gowracay waxa la midka dhiiga ka burqanayo ayaa lagu qeyday markii hore dhiigu mudlaq uu ahaa markii hore hadaan qaadano waxa soo guda galayay hadii aankii dhiigu uusan masfuux ahayn xoolaha markii la bireeyo oo hilbahooda la jarjaro oo damul masfuux oo buux kadib hilbahooda la jarjaray carunkay dhiiga ka yimaada waa soo guda galaya soo maahaneen hadeer laakiin waxa lagu qeyday dhiigii damkii masfuuxa ayaa lagu qeyday sababka aan fiirino labadooda mid walba oo ka mid ah sababka labada xukun iyo xukunku ma iswaafaqsan yahay ma ismawaafaqsana sababku waa iswaafaqsan yahay oo sababka marka hore dhiigga loo reebay iyo kan sababkiisaba labaduba mar mid walba oo ka mid ah waxaa waaye maa fi dami min almadarati waliidaa isku mid waay maa fi dami min almadarati waliidaa sababku yahay sababku marka waa ku midaysan yihin mar walbaba dhiigga dhibkiisa waa waxa loo loo reebay waxa loo xarimay waa dhiigga dhibka ka imaanaya waayo xukunka ma ka midaysan yihiin mase kama midaysna waa ka midaysan yihiinoo mid walba xukunku waxa waaye waa taxriimu tanaawuli dami waa taxriimu tanaawuli dami aa xukunku noqda marka sababkiina waa ka midaysan yihiin labada nas oo nasna uu mutlaqaya nasna uu muqayadka yahay sababkiina waa ka midaysan yihiin xukunkiina waa ka midaysan yihiin xukunki waa ku midoobeen sababkiina waa ku midoobeen ma laysku xambaaraa mase laysku xambaari maa labadooda waa laysku xambaaraa bilijmaac aha marka waxaan leenahay dhiigga xaaraamta ah markii hadda aan ayadaasoo kale la fasiraayo xurimat calaykum almaytatu waddamu waxaan leenahay waxaa lagala jeedaa damkan damka masfuuxa loola jeedaa aayad kalaa qaydaa leeyahy intaas waa la fahma soo maha haddii xaaladda labaad sababkiiyo iyo xukunkiiyo iskhilaafay see la yeelaa ma laysku xambaaraa mase laysku xambaari maayo laysku xambaari maayo iyadana bilijmaac mithaalkeedu waa maxay wasaariqu wasaariqatu faqacuu aydiyahumaa ilah yidhi subxaana wa tacaala gacmahooda gooya aayad kale ilahi subxaana wa tacaala oo ku saabsan yani waysaqaadka ya ayuha aladiina aamanuu wuxuu leey ilahay ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila almaraafiqi ilaa xusullada laga gaaro gacmaha la dhaqo labadan marka ma laisku qaydaa hadde aayaddan waxay ku qaydan tahay ila almaraafiqi ay ku qaydan tahay tii horena gacmogoysku ma qaydnayn ma ku qaydaynaa marka mudlaqa iyo muqayadka ma isku xambaaraynaa oo qofka tuugga marka gacanta laga goy tago xusulka ma laga jaraa maya laga jari maayo sababtu waa maxay sababka iyo xukunka labaduba isku khilaafsan yihiin sababka faqdacuu aydiyahumaa sababkeedu waa maxay waa jinaayatu sariqa iyo jariimatu sariqa waa jariimatu sariqa waxaan sababta kan kale sababkeeduna waa maxay alxadath waay faqsul markii leeyahay wayse qaata maxaa sababay wayse qaadka alxadathaa sababay sababka marka kala duwan yihiin xukunka u imaaw xukunkana waa ku kala duwan yihiin tuugga gacantiisa xukunka la xakumay waa alqaطcu waa goyn kan xadadka ku dhacay gacantiisa waxa loo xakumana waa maxay waa alqaslu waay waa mayritaan iyo wasaqoo laga mayro waaba cagsi isku yihiinba midna waa la tirtiraho waa la mayraaho wasaqdaa laga dhaqaa midna waaba la jaraaba marka laysku xambaari maayo markaas bilijmaaci waay intaas waa la fahma soo maa maxaa soo haray waayahay waxaa soo haray sababkii oo mid ah maalan xukunkiina isku khilaafsan yihiin sababkii waa mid xukunkiina waa isku khilaafsan yihiin tusaale ahaan oo kale aayadda waysaqaadka iyo aayadda booraysiga yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila almaraafiq yaa ku jirta aayadda waysaqaadka midda booraysigana fatayamamu saciidan ayiban famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu aa ku jirta wejiyada iyo gacmaha in ciidda la mariyo aayaddii booraysiga aydidii waa la idlaaqay lama qaydin oo ilalmaraafiqi laguma qaydin middii waysaqaadkana ilalmaraafiqiyaa lagu qayday waxay maanta ku midaysayin marka sababku waa maxay waxay ku midaysan yihin waa maxay sababkay ka midaysan yihiin laakiin xukunka waa kala duwan yihiin sababka ku midaysan yihiinoo mid walba sababkeedu waa maxay markii la booraysanayo markii la weyse qaadanaya sababta keenaya booraysiga weyse qaadka waa maxay alxadau waayo sababka marka waa ku midaysan yihiin laakiin xukunka u imaa xukunka ku kala duwan yihiin midna waa wuduu iyo biyo midna waa atayamum iyo ciid waa xukunka waa kala duwanaahayan xukunka waa kala duwanaahayan markaan ma la isku xambaaraa mase la isku xambaari maayo khilaafaa ka jira sida raajixaana maadaama ay xukunka xukunka ku kala duwan yihiin inaan la isku xambaarayn waa inaan la isku xambaarayn saa darteed booraysiga calacalaha keliya la marinayo ciidda calacalaha korkooda ayaa ciidda la iska marinaa laakiin xusulada la gaarsiin maayo xadiid ku soo aroorana waa daciif xadiid ibni cumar waaya maxaa noo dhiman hal maraa noo dhiman oo waa goorme waxay isku khilaafeen sababkay isku khilaafeen waxayna isku waafaqsan yihiin xukunka xukunka maalan waa qoorxoraynta oo kale kafaarat lyamiin qofka hadduu dhaarto kafaara gudkiisa waxaa ka mid ah hadduu dhaartii buriyo inuu qoor xoreeyo inuu qoor xoreeyo laa yu'aakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walakin yu'aakidukum bima caqadtum اlaymaana fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiina min awsati ma tuطcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba aw taxriiru raqaba bisi ayaddu leeda lama raacin mu'mine iyo fulaane iyo lama raacin aw taxriiru raqaba bes waa mulaq taxriiru raqba maanta waa la ilaaqay waayahay qofka muminkaa dilkiisa khata loo dilo suurat lbaqara waxaa ku jirta waman qatala muminan khaطa'an fataxriiru ya suuratu nisa suuratu nisa axsantu waman qatala muminan khaطa'an fataxriiru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ilaa ahlih fataxriiru raqabatin mumina lagu qayday fataxriiru raqabatin qofkii qof muslina si kamaa u dila kafaara gudka lagu leeyahy waa maxay waa taxriiru raqabatin mumina waayah labadaan xuk labadaan meelood marka aan fiirino labadaan nas sababta ma ka midaysan yihiin iyo xukunka mase ku kala duwan yihiin sababta aan fiirino qoorta xoraynteeda markii lagu qayday mumino lagu qayday sababta qofka xukunkan loogu riday waa maxay waa qatlumuslimi khaaan soo maa qatlulmumini khaaan waay sababta qofka markii lalahaay kafaaratu yamiin markii la joogana qoor xoraynteed oo mutlaqaa loogu xukumay maxay ahayd ayadana waa kafaaratulyamiin aheed waa dhaar ou dhaartay ee uu buriyey aheyd sababka ma kala duwan yihin mase kuma kala duna waa ku kala duwan yihiin laakiin xukunka u imaaw mid walbaoo ka mid a waa fataxriiru raqaba mid walbaoo ka mid a fataxriiru raqaba markaana maxaa la samaynaa khilaafaa ka jira laakiin sida raajixa marba hadday xukunka ku midaysan yihiin waa in la isku qaydo waa muqayidka midka muqayadka in mulaqa lagu qaydo mulaqana lagu xambaaro muqayadka lagu xambaaro marba hadday xukun ka midaysan yihiin markaasaan waxaan leenahay qoor xoreynteed yaani ninkii kafaaro gudanaya dhaarta waxaan leenahay waxa kaa ansaxahay waa maaha qoor kasta maaha waa qoor mu'minaad ah marka taxriiru raqaba inta badan qur-aanka waa mulaq taxriiru raqaba taxriirku mulaq waayo lama qaydo raqabada mulaqa waa aayaddaasaa lagu qayda keliya yani qatli mumini khaطan keliya ku qaydanta wailaa kafaaratu dahaarka laftirkiisa waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaaluu fataxriiru raqabatin a layidhi min qabli an yatamaasa laakiin waxba laguma qaydin ayadana laftirkeeda waa la qaydaa waxaa lagu qaydaa sida raajixa sida kafaaratulyamiinka loo qayday aa mu'mino loogu qaydaa iyadoo looga lgu lagu qaydaayo lagu xambaarayo mulaqa muqayadka lagu xambaaraayo waaya wayuxmalu lmulaqu mulaqi waa la xambaaraa mahmaa wujida meel walboo la helo iyo mar walbo iyo mar walboo la helo si walboo loo helo wujida aliftu waa maxay alifulidlaaq cala ladii kii ayaa lagu xambaaraa quyida la qayday bilwasfi wasfiga lagu qayday oo minhu mulaqa ka ahaaday waaya fa mulaqu taxriiri taxriirka iyo xoraynta mulaqeeda oo fi lymaani dhaaraha dhexdeeda la idlaaqay oo aan la qaydin ay fi laymaani ay fii kafaarati alaymaana laga wadaa aymaanta kafaara gudkeeda muqayadun kaasu waa mid la qayday fi lqatli qatliga ay fii kafaarati alqatli biliimaani lagu qayday iimaan lagu qayday waa la fahmaan u malaya beytkan aha aayadda kafaaratulyamiinka ka sheekayne suurat lmaa-ida ma qaydna raqabadu aayadda suuratu nisa ka sheekayne kafaaratu lqatli lmu'minna waxay ku qaydan tahay iimaanay ku qaydan tahay himaana lagu qayday marka waa laisku qaydaa waa waa la isku xambaaraa fayuxma famulaqu famulaqu taxriiri taxriirka mudlaqiisa fi laymaani ay fi kafaarati alaymaani la ilaaqay muqayadun mudlaqaas waa mid la qayday fi lqatli ay fi kafaarati alqatli lagu qayday biliimaani lagu qayday saan yeelaynaa marka aayadna waxaan aragnaa iyadoo mudlaqii qaydan yahay aayadna mudlaqu waa mudlaqa waa sidiisii fayuxmalu lmulaqu mudlaqa waa la xambaaraa fi taxriiri xoraynta xoraynta waa lagu xambaaraa kafaara gudka ah cala aladii kii dushiisa quyida la qayday fi takfiiri kafaara gudashadii qatliga mu'minka laga kafaara gudanaayo ayaa lagu qaydaa ayaa lagu xambaaraa fa yuxmalu waa la xambaara almutlaqu mutlaqi fi taxriiri taxriirka dhexdiisa ahaaday oo taxriirkaas haddii la taxriirka imaanka oo kale kafaaratu limaan la xoreynaayay ama fi taxriiri xoreynta kasta oo kafaara gudka ah cala aladii kii ayaa lagu xambaaraa quyida la qayday fi takfiiri kafaara gudashadii ku saabsaneed qatliga qofka muuminkaa intaas waa la fahmaan umaleyna uma alkitaaba bilkitaabi khasasuu wa sunnatun bisunnatin tukhasasu uma intaa kadibna khasasuu way khasiseen alkitaaba kitaabkii bilkitaabi ku khasiseen wa sunnatunna tukhasasu waa la khasisaa bisunnatin ayaa lagu khasisaa meeshan haddana wuxuu ugu warramaa sheikhu maadaama khaaskii iyo takhsiiskii aan ku guda jirnay waxyaabaha la isku khasiso markaasuu yuri kow marka hore kitaabka kitaab waa lagu khasisaa qur-aanka qur-aana lagu khasisaa qur-aanku waa iskhasisaa asaw mihaalkeedu waa maxay wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثata quruu aayaddaas waxaa la sheegay gabar walba oo muطalaqad ah waxa ay tirsanaya inay yihiin alaaثata quruu waa la iطlaaqay soo maha waa la qaydo waxaa lagu qayday waulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna wixii uurle waa laga soo qayday waa laga soo reebay sidoo kale waxaa laga soo reebay gabadhii aanba loo galmoon oon loola guri geynba ya ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmuuminaati uma طalaqtumuhuna min qabli an tamasuhuna falaysa famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha waaya uma alkitaabu uma alkitaaba bilkitaabi khasasuu wasunnatun bisunnatin tukhasasu sunna sunna lagu khasisaayo sunna sunna lagu khasisaayo fima saqat isamaau alcushru laysa fima duuna khamsata awsuqin sadaqa ayaa lagu khasisa waayaa ka gudubtan وhصصوا بسuنة الكتاaبة وcgسh اstacmil ykun صawاaبa وhصصuu way khasiseen sabaydan ka booday وhصصuu way khasiseen alkitaaba kitaabkii bisunatii ay ku khasiseen waxa la khasisaa waa kitaabkii waxa wax khasisaana waa maxay sunadii واstacmil اsticmaal cagsahu cagsigiisa isticmaal yakun wuxuu ahaana cagsigu sawaaban u ahaana oo maxaa laga wadaa hadda waxa la khasisay waa kitaabkii oo sunada lagu khasisa cagsiga isticmaalo sunada khasiso kitaabku khasis waaya midda hore wakhasasuu bisunati alkitaaba wakhasasuu way khasiseen alkitaaba kitaabka bisunnati badu waxay ku jirto waa wixii wax khasisaya waa bisunnati ay ku khasiseen waaya waxaa la khasisay waxaa mudlaq ah waa kitaabkii sunnada ayaa aa khasisaysa mihaalkeeda yuusiikum allahu fi wlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn waayahay owlaadda ilahay meesha waxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala markuu ka dardaarmayay owlaadda dadka yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn owlaadda oo dhan ayaa soo gudagelaya waa mutlaq owlaad waa jamc oo la idaafeeyey soo maa fii awlaadikum waa la khasisay oo waxaa lagu khasisay liqowli qowli nabiyi sala allahu alay wasalama laa yariu almuslimu alkaafira wala alkaafiru almuslima awlaaddan la sheegaah awlaadda kale diinta awlaadda aabbahood ka diintaa kuma jiraan xagee laakiin lagu khasisay sunnadaa lagu khasisay wa cagsahu istacmil yakun sawaaba wastacmil isticmaal cagsahu yakun waa ahaana cagsigu sawaaban u ahaanaah oo waxaad khasistaa sunnadiiaad khasise sunnadiyaa la khasisaa soo ma waxaa lagu khasisaa kitaab qur-aanaa lagu khasisaa mihaalkeeda umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah alxadiid alxadiid dadka in lala dagaalamo ilaa ay ka tawxiidsaayaan waa xadiidku soo maa aayadaa lagu khasiso xataa yucdu ljizyata yani ahlukitaabka markii laga hadla ayaga si khaasa waxaa layihi xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun waayah wاdikru biاlijmaaci maqsuusun kamaa qad khusisa biاlqiyaasi kulu minhumaa cashirada kitaab walboo lasoo maro haddii layska jilciyo kitaabka kitaabka ka dambeeya saasuu fududaanaa miaalka waa maxa mar keliga adinkaa keenaya miaalka se miaalku waa isla miaalkii waa la badin karaa laakiin wixii asalkaa waa asalkoodii wa waa la badin karaa lakiin wixii asalkaa waa asalkoodii haddii laakiin dabciga qaar ka mida la qaato dadku ay ku dhaqmaanoo kitaabkii la dhigto aan la muraajacayn shalay kii la dhigtay aan maanta la muraajacayn kitaabkii hadduu dhammaadan aan dib loogu laaban kitaab walboo fankaas ku saabsanoo cusubu kitaab cusub wa qofka kitaabka dhegaysana waxuu iska noqonaa qof uun cilmi dhegood haysta hadduu u bato culmala joog ah uu iska noqonaa ilaa ma noqonayo qof kitaabka dambe ku raaxaysta noqon maa mar walba culays geeri culusaa ku jira mar walba laakiin markaan dambe waa fuduudyaha qofku isaga dhan waa xawaaray kara wadikru bilijmaaci maqsuusun kama wadikru dikrigi maqsuusun waa mid la khasisay bilijmaaciyaa lagu khasisay kamaa qad khusisa sida loo khasisay bilqiyaasi dikrigii qiyaas loogu biqiyaasi qiyaaska loogu khasisay kullu mid walba oo minhumaa labadooda ka mid a wadikru dikrigii dikrigii maanta qur-aan keliya kama wado ee wuxuu ka wadaa alkitaabu wasunna saas darteed wuxuu yidhi kamaa khusa bilqiyaasi kullun minhumaa ay bilkitaabi wasunna hore usoo sheegay labadooda xaggo kusoo sheegay addikriyay soo wada gudagalaayeen intaas waa la fahma soo maa waayahay qur-aanka waa la khasisaa waxaa lagu khasisaa ijmaac sunnadana waa la khasisaa waxaa lagu khasisaa ijmaac waayahay qur-aanka oo ijmac lagu khasisay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumcati fascuu ilaa dikri اllaah fascuu ilaa dikri اllaah yaa ayuha aladiina aamanuu waa caam wa muuminiinta oo dhan ama axraar ha noqdeen ama cabiid ha noqdeene laakiin waxaa lagu khisaasay ijmaac lagu ijmaacay addoonka iyo addoonka inuusan waajib ku ahayn salaada jumcada imaatinkeeda iyo iyo annisaa iyo dumarka yaa ayuha aladiina aamanuu alyhi soo maaha iyo dumarka ehe gabadha xor hadday rabta ha ahaatee salaada jumcada inay soo aada ma ma ma waajiba maya waa waa la khasisay maxaa lagu khasisaa laakiin ijmaaca muslimiinta addoonkana waa saas ijmaaca muslimiinta lagu khasisay sunno ijmac lagu khasisay sunno ijmac lagu khasisay almaau qahuur ama in almaaa qahuur laa yunajisu shay xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam bihi waa daahir wax lagu daahirsado wax nijaaseeyana ma jiraan laa yunajisuhu shay-un haddii dacmigooda isbedelo ka warrama nijaase ku dhacda darteed ama muuqaalkooda isbedelo ama urkooda isbedelo bilijmaac biyuhu nijaasay noqonayaan biyuhu waa nijaas waayahay laa yunajisuhu shay-un mudla itlaaqa ku jira iyo cumuum ku jira maxaa lagu khasisay maanta ijmaaca lagu khasisa waayahay kamaa qad khusa bilqiyaasi kullu minhumaa qiyaaskana labadooda mid walbaoo ka mid a waa lagu khasisay labadooda mid walbaoo ka mid a maxaa laga wadaa kitaabka iyo iyo sunnada waaya kitaabka qur-aanka azaaniyatu wazaani fajriduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda boqol karbaashaa layihi boqol karbaash gabdhaha addoommada ma soo gelayaan iyaguna ma boqol karbaashaa iyo wiilasha iyo ragga gabdhaha marka iyo addoom wiilashaba waxaa lagu khasisay ijmac miyaa lagu khasisay gabdhaha waxaa lagu khasisay qur'aana lagu khasisay fa calayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaaba gabdhaha u yaalla waayahay raggiyaa soo haray raggii gabdhaha iyadoo looga qiyaas qaadanaa gabdhaha iyadoo looga qiyaas qaadanaha la khasisaa ayadda waxaa lagu khasisaa qiyaaska gabdhaha raggii looga qiyaas qaatay gabdhihii looga qiyaas qaatay ragga gabdhihii looga qiyaas qaatay oo waxa leeyahay sida gabdhaha addoommadaaba iyaga bar loogu leeyahay ayaa ragga addoommadaan iyagana waxaa loogu leeyahay bar ragga waxaa looga qiyaas qaataa qiyaas qaadanaa gabdhaha looga qiyaas qaadanaa aayadda marka markii ragga laga saaraayo gabdhaha markii laga saaraa addoommada ah waxaa looga saaraa aayadaa looga saaraa laakiin gabdhaha markii markii ragga laga saaraa maxaa looga saaraa qiyaasaa looga saaraa waaya waa aayad qur-aan oo qiyaas lagu khasisay xadiid nabi calayhi salaatu wasalaam oo qiyaas lagu khasisay isla xadiis ku saabsanaa arrinta albikru bilbikri jaldu miatin wataqriibu caamin taqriibu caamin xadiidku sidii oo kalean leenaha iyadan isagana sidii oo kalean leena oo gabadha gabdhaha adoo gabadha addoonta ah ee meeshaan soo geli maydo jaldu miatin maahana waa jaldu khamsiina waa maxaa u daliila aayad qur-aana taas ayaa ayadan xadiiskan lagu khasisaa laakiin meesha dhinacaas markii laga fiisho laakiin gabdhaha maxaan samayn haynaa wiilasha yani ragga ragga waxaa laleeyahay iyaga waxaa looga qiyaas qaadanaa dumarkia looga qiyaas qaadanaa wadikru dikrigii iyo waxyigii maqsuusun waa mid la khasisay bilijmaaci lagu khasisay kamaa qad khususa sida loogu khasisay bilqiyaasi kullun mid walba oo minhumaa labadooda ka mid ah qur-aanka iyo sunnada ka mid ah wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam billahi atawfiiq